الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أم، قدوميها أهنا أم، دقة مقالة مقدشو مدن حسين أم، قدوميها دلد علماء الصوماليات شيخ بشير أم، عفوا أم، مقع قدوميها حسين هذا هلا يقرأ هذا يوسف حسين جمعاله أه، قدوميها قبل كبنادي احنا دوقة مقالة مقدشو قدوميها هيئة علماء الصوماليات شيخ بشير أحمد سراد قدومية كحقانك هيئة علماء الصوماليات أن شيخ نور بارود قرحن دمان حبنها أن قدقة قرمتك أن آه، غران إيه أبارها أن مسؤولين تكلا كسو غير كشي مناسبة تن قدومية كحقانك قبل كبنادر iyo dhammaan baxda saxaafadda dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu عليكم السلام Een, maanta halkan waxaan u joognaa inaan ku war- inaan ku wareejinno guddiga gurmadka abaaraha ee qaranka soomaaliyeed deeq raashin ah oo anugu tala galnay dadka ku soo barakacay gobolka banaadir ee ka soo barakacay gobollada kale ee dalka ee ay abaaruhu saameeyeen Een, sida aad la wada soconno een, shirkadda isgaarsiinta ee hurmud waxa ay ka waday gurmad lagu gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen toban gobol oo ka mid ah gobollada dalka soomaaliya Een, shirkaddan waxay ka howlgashaa kow iyo toban gobol oo waxaa kow iyo toban gobol ku ah gobolka kan banaadir oo aan maanta joogno inaan asigana ku wareejino deeqda aan ugu tala galnay eh, guddiga abaaraha qaranka Een, waxaan een, gurmad ka soo qaybinay tobankaa gobol gurmadkaas waxaan een, ka soo fulinay afartan iyo laba xarumood oo ahayd xarumihii laga agaasimayey ee, ee, gurmadka kuwaasoo kale ah magaalooyinka afgooye afmadow baydhaba badhaadhe buulo burde balcad buulo mareer baladweyne balad xaawo baraawe bu'aale buurhakaba ceel barde cadaado cadale ceel buur ceel dheer ceel garas ceel waaq cabud waaq dhoobley diinsoor dhuusamareeb gaalkacyo guruceel garbaharey jilib jalalaqsi jamaame jowhar kismaayo luuq marka masagowaay qoryooley qasax dheere saakow saragle waajid wallaweyn xaradheere iyo xudur dhammaan afartan iyo labada xarumood waxay ahaayeen xarumihii aan ka samaynay gurmadka ee, ugu da- ee, aan socdo ilaa hadda kaas oo aan ka qaybinay een, gurmad isugu jira raashin biyo iyo dawooyin sidoo kale ee, gobollada ay ka dilaaceen xanuunka daacun caloolaha oo ay ugu dambeeyeen gobollada baay bakool shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo gobolka galgaduud waxaan gaarsiinay dawooyin een, ee, shubanbiyoodka mataqaanaa lagu daweynayay Een, maanta deeqdan aan ku wareejinayno gobolka banaadir oo ah gobolka ugu weyn uguna dadka badan gobolka Gambar- ee- ee gobollada soomaaliya waxay ka kooban tahay raashin isugu jira lix konteynar oo timir ah taasoo ka kooban sagaashan kun oo kiilo waa lix konteynar oo timir ah waxayna ka kooban tahay sagaashan kun oo kiilo oo timir ah sidoo kale lix boqol kiish oo bariis ah iyo laba kun toddoba boqol oo liitar oo saliid ah Een, sida aan la wada soconno gobolka banaadir mar walba wuxuu martigelinayey uu martigeliyaa ee, dadka ay abaaruhu ama dhibaatooyinka saameeyeen ee gobollada kale ee dalka soomaaliya ka dhaca waxaan la soconaa inay haatan soo gaareen tiro ka badan ilaa iyo toban kun oo dadkaas barakacyaasha kasoo barakacay gobollada kala duwan ee ay dalka soomaaliya Ee, runtii culayska ay keentay abaartu ay ku keentay dadka soomaaliyeed waa mid aad iyo aad u culus kana xajmi weyn inta sida in badan ay, ay malaynayaan Een, annaga maadaama aan kow iyo toban gobol aan ka howlgalno maalin kasta waxaana soo gaara oo aan helnaa akhbaaraadka macluumaadka ugu dambeeya xaaladaha ka jira ee, dhammaan deegaanadaas ay dalka soomaaliya runtii ee, gurmadka ama gargaarka gaaraya dadkaasina aad ayuu gaabis u yahay dhammaan guud ahaan ee, dalka soomaaliya gaar ahaan gobollada aan ka howlgalno Een, g- gargaarkaas ha ka yimaado ama dadka soomaaliyeed amaba mataqaana adduunweynaha aad ayuu gaabis u yahay dadkana runtii wa- waxaa haysato xaalad aad iyo aad u adag oo ah gaajo iyo in hadda ay qarku saarantay amaba la gaaray ee macluul waxaana runtii argagax ah markaad aragtay xaaladda ay ku sugan yihiin ama ay ku nool yihiin ee dadkeenna oo runtii ah m- xaalad eh, aad iyo aad u qallafsan Een, qaar ka mid a barakacayaasha gobolka banaadir oo aan maalin ka hor soo kormeeray aan u tegay soo arkay waxay ku nugyihiin xaalad aad iyo aad u adag Een, dadaallo badan ayaa la sameeyey waxaan soo aragnay ilaa iyo lix gejin oo gobolka banaadir ay sameeyeen oo dadkaas lagu quudinayo runtii wayna mahadsan yihiin waan uga mahad celinaynaa Een, ee, gurmadkan runtii ee, dalka soomaaliya dham ayuu camimay Ee, shirkado ha- u- ilaa hadda gargaarka la taaban kara ku bixiyey sida macnaha ee, aan ka warqabno Ee, marka laga soo tago shirkadda hormuud waxaa ka mid ah shirkadda golis oo aan ognahay laba boqol iyo konton kun ugu deeqday ee abaaraha ee gobollada puntland la yidhaahdo iyo shirkadda telesom waad ogtihiin in markii ugu dambeysay bishii disembar ay ugu deeqday shan boqol oo kun ayadoo lacag kale ay ka sii horreeyeen marka een, dhanka kale waxaan ka rajaynaynaa ganacsada iyo shirkadaha soomaaliyeed oo kalene ayagana wax la taaban karo in ay ka geystaan runtii annaga gurmadkan aan wadno iyo taakulayntan way socotaa ma ahan mid joogsatay wayna sii soconaysaa in alle intii aan mataqaanaa een, aan- ay shirkaddan ay shaqaynayso ganacsi ay ku jirto Een, sida aad ogtihiin waa shirkaddii ugu horreysay ee soomaaliyeed ay samaysay mu'asaso ka shaqaysa howlaha gurmadka iyo gargaarka marka waxaan marka kan maanta hadda aan leeyahay guddiga mataqaanaa ee, ee, gurmadka qaranka inay deeqdaa naga guddoomaan oo raashinka ah macnaha aan rajaynayno inay sida ugu dhaqsaha badan ay gaarto dadkaas aan ugu talagalnay ee soo barakacay ee ku naqan gobolka gambanaadir marka sheekh nuur waxa- waxaan rabnaa inaan ugu doodin insha allah iyo sheekh bashiir aal waan waan idinka guddoonnay sharikadda hormuud raa- ma- musaacadada raashinka ah ee ka kooban lix boqol oo loor oo bariisa een, laba- lix- lix kunteenar oo timira laba kun iyo toddoba boqol oo litir oo saliida waan idinka guddoonnay aadna waad u mahadsantihiin marar badan oo soo socdana insha allah waxbaan idinka guddoomi doonaa sidaan idinka bararnay insha allah waad mahadsantihiin sheekh nuur